إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda federaalk ayaa la sheegay inay burburin rabto mid ka mid a masaajida ku yaala magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shir ka socda maraykanka oo u gaar ah haweenka kaasoo ay dowladda federaalka uga qaybgaleen rag waxaa dalka kenya dil argagaxle loogu geystay haween soomaaliyeed oo isku qoys ah dhulka soomaali galbeed ee ku jiray gumeysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa ka dhacday arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaasi degan kulan ayaa deegaanka booco ku dhex maray maamulka islaamiga ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa roobab xooggan ay ka da-een magaalada beledweyne iyo deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaaladaas roobabkan oo socday ku dhowaad afar saacadood oo xiriir ah ayaa waxa ay biyo dhigeen waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bulshada oo muddooyinkii lasoo dhaafay kuleel daran wajahayay ayaa waxa ay iminka sheegeen in ay qaboobsadeen waa kuwan qaarkood oo ka waramaya shucuurkooda halkani waa bartimi magaalada beledweyne xalay roob mihigaana ayaa ka daay magaalada aad ayaa u qabowsanay alxamdulilaah shalay marxaladdii aan ku jirno kuleelka ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu mahad celinaynaa haddii aan saakii nacaaw iyo qabow iyo mataqaanaa barwaaqa aan ku dhex jirno xalay roobkii da'ayna roob saamayn weyn magaalada ku yeeshay oo waddooyinkii biyodhigay oo carradii dhammeed qaboojiyey alxamdulilah haddii saaki aan annagoo nabad aan xaafadayna ka soo baxnay oo daadna aan uuna saamayn roob fiicanoo mataqaanaa oo aad u xooggan oo xalay nagu dahay taasaan ku mahad celinaynaa xal barwaaqaa noo daaday alxamdulilah rabbialcaalamiina roob mihigaana xalay noo daay ilaa saddex saac ayuu nagu waday xalay alxamdulilah xareedda bannaanka waa taallaa magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay ka mid noqdeen goobaha uu ka curtay roobka dayrta ah dowladda federaalk ayaa la sheegay inay burburin rabto mid ka mid a masaajida ku yaala magaalada muqdisho warkaasi waxaa inuu hayaa farxan cali masjidkan oo ku yaala xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay dadka halkaasi ku dhaqan sheegayaan in dowladda federaalka ay waddo qorshe ay ku burburinayso masjidka waxay tilmaameen in masjidka dhismihiisa la bilaabay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo haddana ay ku cibaadaysanayeen dadka xaafadda ayna wax ku baran jireen ardayda iyo dadka deegaanka mid ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda uu masjidka ku yaallo ayaa ka warramaya qorshaha socda iyo xaaladaha uu soo maray masjidkan
xaafadda kalluunka asagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiinkada adugu wuxuu heer soo socda hadba la weyneeyo heerkaanuu maraa xaafadda kalluunka ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddi allay u taallaa haddii la duminaayo awoodda ilaaha iskale sidii alle ka dhigayna noqonaysaa insha allah arda iyo dad caadi kataba raacana inta waa waxbaa ku bartaan tabana waa lagu raacdaa waa wax walba waxbarasha waa leeyahay iyo inta salaadana lagu tukadaa ha tafsiiraa ka socda xadiisyaa ka socda wax walba subax iyo iyo xil walba wax lagu bartaa annaga markiis u horreeyey dadka xaafadda abaabushay oo dhistay wallahi wax annagu taas wax waxba kama qaban karno mana geli karno annagu dad shacabaan nahay oo mana ciidanna minihin qoryana ma haysano cidda dumisay iyo ciddii howlahaas bulisay u taallaa
dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay dhaqan ka dhigatay boobka dhulalka iyo hantida bulshadu leedahay iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka burburin xoogan ka waday degmooyinka qaar ee ku yaalla muqdisho qaar ka mid a dadkii dhibanaha u ahaa ayaa waxay warbaahinta markaasi u sheegeen in saq dhexe lagu burburiyey guryahooda iyadoo markaan u xusul duubanaysa baa la leeyahay goobaha lagu cibaadaysto bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shir ka socda maraykanka oo u gaar ah haweenka kaasoo ay dowladda federaalka uga qaybgelayaan rag waxaa shirkaasi ka qaybgalay wasiirka haweenka ee dowladda federaalka bashiir goobe iyo xildhibaan hore sidoo kalena soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka cabdulaahi guudax barre arrinta la yaabka noqotay ayaa ah in dowladaha kale ay dhammaan shirkaasi ugu qaybgaleen wasiiradooda haweenka oo dhammaan dumar ahaa halka dowladda federaalka ay ugu qaybgaleen rag xilal kala duwan soo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhibtay arrintaasi ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka waa kuwaan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya in generaal ciidane in oo wasiirka haweenka laga dhigo kolley caqliga keena caqli shaqeyhayo waaye warka wasiirka hore waxbarashada arrimaha haween maxaa ka gala asaga mucjiso kale waa waxaa arrintaas dhihi lahaa horta hore wasiirka hore waxbarashada khaasatan haddaan dhallinyarta waktigiisa oo wasiirku ayaa kusoo gaara ka mid ahay aniga khaasatan waa ku kacsanahay taas waxaa keenaysa doon oo oridaa ani ku jira ma fahantis maanta inuu booska haweenka aado waa arrin aad u qaab daran anaa ka koob eh dadka necab aan laga jaraan leenahay dad badanoo ani camal oo dhallinyarta soomaali ka mid ah oo waktigiisana kusoo gaari inay arrintaas cambaareynayaan waa dareemaa waxaan u arkaa aniga inuu nin ragoo xinyalaan lahayn oo oo ahayn boos boos habeenuu qaata asoo jaranaan leh waxaan dalka kenya dil argagaxle loogu geystay haween soomaaliyeed oo isku qoys ah cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ka dhacay dil naxdin leh oo loo geystay haween soomaaliyeed kuwaasoo dhammaantood hal qoys ah hooyo soomaaliyeed gabaray dhashay iyo haweeney kale oo ilmahabreed yihiin ayaa waxaa meydkooda la soo dhigay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida ay sheegayeen soomaalida ku sugan nairobi haween kala dili ayaa raacay gaari tagsi ah waxaana markii dambe laga war helay iyagoo meydkooda la soo dhigay goobo kala duwan oo ka mid ah magaalada xaafadda bagarland ee magaalada nairobi ayaana meydka saddexdan haween soomaaliyeed la soo dhigay dadka soomaaliyeed ayaana arrintani ka muujiyay walaac xoogan meydadka haweenka ayaa lagu soo waramayaa inay ka muuqato tacadiyaad arxandarra oo loo geystay iyadoo lagu soo waramayo in ka hor intaan sida arxandarrada loo dilin kufsi loo geystay mid ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee degan xaafadda puntland ee magaalada nairobi oo ah halkay ka dhacday arrintan naxdinta badan ayaa ka warantay siday wax u dhaceen waa hooyo iyo gabadheeda iyo gabar ee ilmahabreed yihiin waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi uber raacay saddexdoodiba meydkoodi mid walbaba meel gooni a lasoo kala dhigdhige waa arin nagu cusub waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna ma lahan waa saddex qof oo hal famili ah oo inta la qabtay si xun loo dilay la jir dilay la kufsaday la jarjaray ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambaysa falkan guracan ee lagu dilay saddexda ruux ee kale ahaa hooyo gabadheeda iyo gabar kaloo ilmahabreed yihiin soomaalida ayaana sidan ugu dayacan dunida dacaladeeda dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa waxaa ka dhacday arrin muujinaysa halista ay wajahayaan soomaalida halkaasi ku dhaqan tafaasiil ku aadan warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya maalintii shalay ahayd waxaa dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya ka dhacay arrin muujinaysa halista ay wajahayaan dadka soomaaliyeed ee halkaasi deggan iyo halka uu maraya gumaysiga gurracan ee higsanaysa dowladda ethoobiya kaasi oo ay doonaysa in dhulkaasi gumaysigeeda ku jira ay gebi ahaanba kaga faramaroojiso ummadda soomaaliyeed shir ballaaran iyo fadhi ay albaabada u xirnaayeen oo ay soo qaban qaabisay dowladda xabashida ah ee ethoobiya ayaa ka socda magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed sidoo kalena fadhiga u ah maamulka mustafa cagjar ee raacsan xabashida shirkan ayaana waxaa ka soo qayb galay odayaal dabadhilif u ah dowladda ethoobiya ajandayaashii lagu karkarinayey shirka iyo qodobadiisa aasaasiga ahaa ayaa waxaa ka mid ah in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed loo saxiixa qowmiyado kale oo etoobiyaan ah lana ansixiya in ay horaanba iyagu lahaayeen kuwaasi oo ay qowmiyadda amxaaradu ka mid tahay cabdisalaan sheekh oo ah falanqeeyo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa ka warbixiyey shirka iyo waxaa ku qarsoon guntiisa hoose isagoona faahfaahiyey qaabka uu u dhacay etoobiya dee arrimo badan baa ka socda oo ay ka mid tahay arrintan etoobiya ay hadda jijigo shirkan lagu qabanayey shirkan wuxuu ahaa shir uu qabtay guddiga mccaker commissionka la dhaho guddiga dib u heshiisiinta qaran jijigo maanta waxa ka dhacayna waxay ahayd waxa meesha ka dhacay baa wuxuu ahaa waxyaab leh meesha waxaa fagaarihii laga sheegay in dadka deegaanka ay degan yihiin dadka soomaalida iyo qowmiyadaha kale oo boqolkiiba afartan ah soomaalidu boqolkiiba lixdan iyo qowmiyadaha kaleo boqolkiiba afartan waxaasaa si si dee wax sir ah maaha laakiin fagaarihiibaa laga sheegay shirka lagu hay waxay u noqotay dadkii soomaaliyeed waxyaab iyo iyo- iyo fajac ku rida ayaa ay runtii noqotay sidoo kale falanqeeye cabdisalaan ayaa carabka ku dhuftay in ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ee ethoobiyaanka wakiilka ogaha dhulka soomaali galbeed uu taageerayo gumaysi weliba oo ay ethoobiyaanka la soo damcaan ummadda soomaalida si uu u ilaashado kursigiisa dhanka kalena uu u raaligeliyo abay axmed sidoo kale dee deegaankan annaga unbaanay cid kale nalama lahane sidee waxa yeelalana siiyo cidi noola qaybsanayba ayaa ayaa doodu ka dhalatay laakiin dee ninka meesha joogay mustafa cagjar oo isagu kursigiisa difaacanaya oo axmaare kasbo oo xagga federaalka marka la joogo ha ku difaacaan isleh ayaa fawdo ka wada walaal deegaanka waa halis weyn walaal waa halis weyn waa wax eh, waa wax jiilka soo socda xataa taabanaya mustaqbalkoogii waa halis jiritaan marka lagu yidhaaho een, deegaanka soomaalida boqolkiiba afartan qowmiyada kala degan waxay ka dhigan tahay kalabadh deegaanka soomaalida idinkuma lihidna ayay ka dhigan tahay dadka soomaaliyeedu waana arrin runtii wax wax wax yacni wax la la dhayeelsan kara maaha waa waa dagaal toos ahoo soomaalida lagu iclaamiye weeyaan dowladda nasaarada ah ee ethoobiya ayaa waayihii u dambeeyey muujinaysay sida ay ugu biratomanayso qaadashada dhulka muslimka ah ee soomaaliyeed kadib markii ay isdareensiisay inuu baylah yahay cid ka difaacanaysana aanay jirin iyadoona maamulada ka jira soomaaliya marka laga reeba xarakada mujaahidiinta al-shabaab giddigood meel ku hubsatay siday aqoon-yahanadu sheegayaanna hamigan ayaa xabashida u dhawoobi kara haddii aanay bulshada soomaaliyeed u qalab qaadan difaacashada diinteeda iyo dalkeeda warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan kulan ayaa deegaanka buuco ku dhex maray maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan warbixinta warkaasi zakariyo cumar ayaa eegaya wafdigan oo isugu jiray waxgarad nabadoono iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan oo horkacayo weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaana intii ay socdaalka ku jireen wafdigan isugu jiray waxgaradka iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ay kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku noola deegaanadaasi kulamadaas oo looga arrinsaday qodobo kala duwan oo muhiim u ah deegaanka iyo bulshada ku noola gobolkaasi wuxuuna weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan dardaaranno muhiim ah u jeediyey bulshada ku noola deegaanada ay socdaalka ku soo mareen بعد الحمد لله سبحانه وتعالى خيارتا ديغان كبوعو وإذن مهد علينا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم موضوع مركا أن ربعنا كويرا هرمرو أننا هي أذنك وحنا مدايا ولعلها كنا هي هي مسلمين تقردن ورسالة النبي أنك تمت وإعراض وتهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله إبليس يسن كا غالب نقن ضد صحبه حن يسن كا غالب نقن قبيالات يسن كا غالب نقن فلنما أنت يكون قشو حقها كعرارين xaqa ku soco wacbud rabbaka xataa yaatiya ilaa geerida ay kaaga timaada intaan dhexe gardaranaha cidda inay qabato la rabo waa annaga laga gardaranaha cidda inuu hiilaysa la rabo waa annaga sharciga ilahay kitaabka ilahay cidda muxuu ah ku duulaysa inay ka celaysa cidda la rabaa waa annaga cidda kitaabka ilaahay ee sharciga ilahay u hiilinaysa cidda la raba inay garab istaagto u hiilaysaa waa annaga sidoo kale waxaa iyagana kulamadan ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada ay socdaalka ku soo mareen wafdigan kuwaas oo tilmaamay inay wada shaqayn wanaagsan kala dhexayso iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan iyagoona baaq u jeediyey shakhsiyaadka iyo dadka ka soo horjeedo nidaamka ku dhaqanka shareecada islaamka marka maanta waxaa nasiib daraa odayaal oo naqaano oo isku deegaan ahaa jarnay oo isku dad ahaa jarnay ayaa qaati qoray waxayna u qaateen kitaabka ilaahay inay ku dumiyaan waxayna aqoonsano yireen beesha caalamka ma fadhiisano walaayada iyo anugu waa isku xirannahay waa iswacnaa waxbaa isweydiinaa kalama dheerin kolba waxay oon tabartahaynana waa qabanayna haddii ilaahay ila horena waa u qabanay haddana meel ma fadhino waxaan rabnaa marka waa dadaalaynaa ilaahay idinkiisa ee isla midaan nahay kitaabka ilaahay waa naga dhexeeya in aan dadaalno oo kollaytaba meel alle meeshaan gaarsiin karna aan gaarsiinana diyaaraan u nahay ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka islaamiga wilaayada hiiraan uu socdaal ku maro qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada kaas oo ugu korgalayo xaaladda deegaanada wilaayada hase ahaatee waxaa marar kala duwan wafdi ay horkacayeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan waxa ay socdaallo kala duwan ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah hiiraan kuwaas oo ay kulamo gaargaar ah kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah hiiraan guud ahaan warkeena waa nageynta